Macalin Nuur Cali Xaashi oo ka mid ah culimo u diinka magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimadda Galmudug kana qayb galayay barnaamijka maamul wanaagga ee idaacadda Radio Daardheer ayaa tilmaamay in waalidka looga baahan yahay la socodka xaaladaha dhalinyarada isla markaana ay muhiim tahay in ay ka ilaaliyaan halista tahriibka.
marka waxaan leeyahay doorka waalidka markaan xaggiisa u galo waxaa aada u muhiimsan waalidiintu inay owlaadooda horta la saaxiibaan ayna ku jiheeyaan eh, dhanka wanaagsan maxaa yeelay aabbayaasha iyo hooyo- hooyooyinka waxaa muhiim ah caruurkan inay u caddeeyaan noloshiisa iyo m- halka uu u socday masiirkiisa inay u caddeeyaan ayna ku hagaan oo ay xaggii waxbarashadii oo kale ay kula dadaalaan ama diini ha ahaato eh, ama maadi ha ahaato run ahaantii marka la yidhaahdo een, bulshadeenna waxyaabaha ay aada uga dilan yihiin waxaa ka mid a diinta way sheegtaan laakiin kumay dhaqmaan marka waxaan leeyahay haddii caruurkaasi uu fahmi lahaa iyo faham diimeed oo saxa oo haysan lahaa ee, naftiisa ma khatar geliyeen aabayaasha iyo waalidiinta waxaan leeyahay war owlaadiina ka warqaba ee, waladkiinu waxaa nabigeenu yidhi sala allahu caleyhi wasalam alwaladu kasbul waalid waalidku waa kas ee, caruurku waa kasabkii waalidku uu kasbaday ka mid tahay hadduu wanaagsanaado oo aakhiradiina isagaa idin anfacaya adduunkiisa adduunkiinana isagaa idin anfacaya
dhanka kale macalin nuur cali xaashi ayaa ugu baaqay dowladda in ay la timaado hirgelisana qorshayaal lagu yareynayo tahriibka laguna jahaynayo bulshada ee, dhanka m- mas-uuliyiinta waxaan leeyahay maantay een, ilaahay uu idinkula xisaabtamaa mas-uuliyadda aada haysaan iyo bulshada aada hogaamisaan Ee, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay een, qof kasta ee, waa mas-uul mas-uuliyaddaasna ilaahay hortiisa la weydiinayaa marka nabigeena sala allahu aleyhi wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kasta waa raaci wixii uu raaciga ka ahana waa la weydiina dadka aad adigu maantay een, mas-uulka aad u tahay ama aad eh, xilka u qaaday waxaa la rabaa inaad halaag kasta ay ku socdaan iyo dhaqamada noocaas oo kale inaad ka hor istaagtid inaad xataa bulshada haddii la jiheeyo dhibaatadu way yaraanaysaa war bulshada eh, shaqo la-aantu ku dhacday oo dhibaatooyinku ay haystaan jiheeya si iyagu wax u qabsan lahaayeen oo u qabta eh, maxaa la yidhahdaa eh, kulamo een, aad ku jahaynaysaan oo aad eh, ku baraysaan eh, dalkooda iyo deegaankooda iyo naftooda siday markaa u kalsoonaan lahaayeen halista tahriibku waa waxa ugu badan ee ay dhalinyaradu wajahaan waxaana culamaa udiinku ay tilmaamayaan in diinta islaamku ay aada uga digayso arrintaasi